waxaa jira howlgal soo bilowday xalay saqdii dhexe howlgalka waxaan kasoo bilownay deegaano hoosta oo degmada kismaayo oo ay kow ka tahay labikuus labikuus qudus dharkeen urur yaaqcaleen howlgalkaasna wuxuu ahaa howlgal oo burburin oo deegaanada maadaama oo dee howlgal wuxuu ahaa burburin maadaama oo deegaanada cadowa ay joogeen marka howlgalka intaas muhiimadiisa koowaad wuxuu ahaa burburin deegaanadaas lasoo wada maray dadka shacabka jooga waa lasoo arkay waana ciidankana si fiican buu howlgalka u fuliyey howlgalkaas intaan ku jirna horta wax iska hormaado badan ma dhicin waxaa jiray meelo oo taargadi ahaa iyo meelo muhiim ahaa oo ciidanku awoodda uun kuwaad uu saarayey howlgalkaasna meelihii bartilmaameedkana waa lasoo burburiyey waxa uu iska hormaad kuwan meeshu way ka carareen nimanka waa niman argixise eh dadka shacabka ay dhibaateeyaan waxay ka qaadaan lacaga baad eh baadi meelay ku qaajiro dhan ciidanka tagay maanta ciidanka xogdal soomaaliyeed iyo ciidanka dowladgoboleedka jubbaland marka si nabad uuna kusoo dhammaaday howlgalka wayna ka carareen oo firxadkooda wuxuu sii maraya meelo fog buu hadda sii maraya maxaad baaqaad u diri lahayd maleeshiyaadka dhalinyarada fikirkooda ay qaldeen mar walba mar habaabiyaan Eh, baaq waxaan u dirayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ay qaldeen ee way u sheegeen inay macnaha eh, wax qaldan ay ka dhaadhiciyeen waxaan u dirayaa baaq eh, oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan eh, ay bixiyeen amarkii ahaa in lasii soo dhiibo ninkii soo dhiibana si fiican oo meelaha fiican oo meel fiicana la geyn doonaa oo lagu dhaqaaleeyo laakiin waxaan baaqa ugu badan u diraya waxaa inay iska soo dhiibaan kaan soo dhiibinna waa la dili doonaa